barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban herarkan efemyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah siddeed iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan bandhigga buugaagta ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey oo ay dhallinyaro badani buugaag ay qoreen ku soo bandhigeen bugaagta badanaa soomaalida oo qoranoo taariikhda waxay ka hadlayaan xornimadii iyo waxyaabihii gumaysigii laakiin ma jiraan buug kaan gumaysiga ka hor ka hadleen sidaa daraaddeed ayaan buug ziro ka soo bilaabanayo ama milaadiyada ka hor ilaa iyo isku xir milaadiyada kadib ilaa iyo qaybta koowaad ee lixdanka ku aag aan soo saaray sidoo kalena waxa aad maqli doontaan goobaha laga barto tacliinta sare oo ku soo badanaya somalilan iyo dhallinyarada oo fursado waxbarasho ka helaya kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin barnaamijkan duhurnimo dhallinyarada maanta heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah waxaan dhowrayaa weli dhagtana ay sugaysa taleefoonka soo dhaca
codkaas xaawakiinna goordhow ayaad maqli doontaan iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka reg tylerson ayaa shalay axaddii sheegay in maraykanku uu ka fiirsanayo in uu xidho safaaraddiisa ku taalla kuuba kadib weeraradii halista geliyey caafimaadka diblomaasiyiinta maraykanka ee ku sugan havana tylerson ayaa sheegay in ay haatan ku jiraan wejigii qiimaynta ahaa islamarkaana arrintu tahay xaalad halisa taas oo ay u qaadanayaan ama u qaadayaan tallaabadaasi dhaawacii la gaadhsiiyey qaar ka mida shaqaalaha safaaradda isagaoo intaas raaciyey in ay qaar ka mida diblomaasiyiinta ay haatan dib ugu soo celiyeen maraykanka si xaaladooda loola socdo hogaamiyaha sare ee dalka iiraan aayatullah cali khameni ayaa sheegay in iiraan aanay bartilmaameed u ahaanayn in lagu bahdilo heshiiska quwadaha dunidu ay la saxiixdeen sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii dalalkaas oo uu maraykankuna ka mid ahaa madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa si istoba jooga u dhaleeceeyey heshiiskaasi isagoo kadib markii uu xafiiska qabtayna ku hanjabay inuu la hirdami doono taasoo iiraan ugu baaqaya amaba heshiiskaasi iiraan ugu baaqaya in ay dib u eegaan howlaha nukliyeerka oo ay cabsi ku abuuray xulafada islamarkaana iiraan inay ka shaqaynayso hubka nukliyeerka iyadoo loo soo bandhigay dalkaasi iiraan inay ku beddeshaan caawimo ay ka helaan cunaqabataynta dhaqaale ee saarnayd
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan aan ku bilownay dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey carwadii bandhigga buugaagta oo ay kasoo qayb galeen qoraa kala duwan oo isaga kala yimi soomaaliya gudaheeda iyo weliba dibadda waxaana dadka buugaagtooda soo bandhigay ka mid ah dhalinyaro kala duwan oo qoray buugaag ay kaga hadlayaan dhinacyo kala duwan dhalinyarada oo isugu jira wiilal iyo hablo ayaa wariyaha v o cabdiqaadir maxamed cabdulle uu la kulmay qaar ka mid ah islamarkaana u warbixintan ku eegaya
waa in uu ka fekero
sanadkan carwada buugaagta muqdisho waxaa door firfircoon ku lahaa ardayda dhigatay jaamacadaha oo iskugu jira hablo iyo wiilal iyagoo soo bandhiga qoraallo taabanaya nolosha bulshada cabdiraxmaan cali maxamuud waa arday gelinka hore dhigtay jaamacad gelinka dambe waa kabaryeeri ka shaqeeya maqaaxyaha ku yaala muqdisho waa qoraa da'yar sanadkan buuggiisa wuxuu u magac diray dal dadkiisu wada dhoof yihiin
waxyaabihii igu kalifay ee halkan inaan qoro oo halkan ku soo bandhigo sababteeda waxaa lahayd buug fakarkan buuggii ka horreeyey anigoo markii ugu horreysay markaan bilaabay inaan dalkayga nafteeda u istaago ku fakiray inaan aado meelo kale iyo waddamo islaameed aan lahayn buugga igumuusa taagnay laakiin halkan markaan imi ee aan la kulmay aqoon-yahano dalkooda marti ka ah ee baryo kooban joogaya ee baasabooro kala wata waxaa igu dhalaysay iyo fikirkii igu jiray markaan isku daray baa waxaa isoo baxday dal dadkiisu wada dhoof yahay magacu marka si keliisa igu dhacay kamaana fikirin hal maroo qura igu dhacay daqiiqadiian qoray way socdeen way laabanayeen martii ahayn absbe inta ugu badan
farxiye maxyudiin yuusuf sanadkii ugu horreeyey ayay ka soo qayb gashay carwada buugaagta muqdisho waxayna la timid buug ay ugu magac dartay waa guulaysan kartaa waxaa igu dhaliyey buuggan inaan qoro markii aan arkay caqabadaha faraha badan ee heesta dhallinyaradeenna iyo sida nolosha ay uga niyijabaan qaarkood oo markii ay shaqla'aan ku dhacdo ama waxyaaba nolosha caqabada ku aa la soo dirso nolosha ka quusta qaar baa tahriiba qaar baa ka seexda shaqooyinkoodii qaar baa waxbarashada ka quusta dhammaan wuxuu ka saaciidayaa qof kasta ee nolosha himile iyo hanka leh siduu noloshiisa heer sare ku gaarsiin lahaa farxiye xasan maxamuud waxay dhigataa jaamacadda simad waana qoraada yar sanadkeedii ugu horreeyey ayayna timid carwada buugaagta muqdisho
buugan waxaa igu dhaliyey ugu horayn ma jiraan buugaag soomaaliya oo buwaag soomaaliya oo taariikhdo dhammaystiran ku siinayo buwaagta badanaa soomaalida oo qoran oo taariikhda waxay ka hadlayaan xornimadii iyo waxyaabihii gumaysigii laakiin ma jiraan buug kaan gumaysiga ka hor ka hadlaya sidaa daraaddeed ayaan buug ziro ka soo bilaabanayo ama milaadiyada ka hor ilaa iyo isku xir milaadiyada kadib ilaa iyo qaybta koowaad ee lixdanka ku eeg aan soo saaray sidaas daraaddeed si ay u helaan dhalaanka soomaaliyeed ee aan dalkooda baranin una helin fursad hadda soo koraya inaysan hamarin habaabin ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi axmed guuleed khadar oo aan kula kulmo carwada buugaagta ayaa bogaadiyay doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin qoraalka hadda
waa ku faraxsanahay inaan soo booqdo bandhigga buugaagta muqdisho oo aan ku arkay buugaag kala duwan oo ay dhallinyaro qortay oo ay kaga hadlayaan waayaha nololeed kaga hadlayaan suugaanta kaga hadlayaan dhaqanka soomaalida waa fursad wanaagsan oo tusaysa tartanka qalinka iyo in lagu raadiyo qalinku noqdo ka ugu muhiimsan ee wax lagu gaari karo ka ugu muhiimsan ee horumar lagu gaari karayo ka ugu muhiimsan ee bulshadu isku dhex geli karto waxa ay ka turjumaysaa bandhigga buugaagta muqdisho maanta in laga gudbay wakhtigii qorigu shaqaynayey dagaaladii iyo dhibaatooyinkii soomaaliya soo maray laga gudbay maanta lagu tartamayo qalin iyo qoraal iyo qof waliba inuu soo bandhigo waxa maskaxdiisa ku duugan maxamed diini ayaa sanadkii saddexaad soo agaasimay bandhigta buugaagta carwada muqdisho waxauna u sheegay v o a in sanadkan door wanaagsan ay ku leeyihiin gabdho soomaaliyeed wuxuuna xusay in shan iyo toban qoraal gabdho ah ay hadda qayb ka yihiin buugaagta lasoo bandhigay
gabdhuhu walaalow mar walba dad kartiloo aqoon loo waxqoray way ahaayeen carwada buwaagta muqdisho waxaan isleeyahay waxay siisay awood iyo fursad ay ku dhiiradaan tacliintii iyo xigmaddii ka guuxaysay qalbiyadooda iyo buwaagta ay guryaha ku haysteen inay dadka la qaybsadaan oo dadka uga faa'iideeyaan toddobiyo labaatanka qora ee soomaalida oon martiqaadnay dal iyo dibadba ilaa afar iyo toban shan iyo toban oo ka mid ah waa gabdho buwaaga qoreen waa gabdho buwaag qoray qorayaasha soomaaliyeed ee da'da yar qaarkood way ku adkayd inay daabacdaan buugaagta ay la yimaadeen bandhigga carwada ee muqdisho saddexdii beri ka socday waxaana qaarkood gacan ka siiya shirkadda dahabshiil group sida uu fiyooda u sheegay garaad sabriye madax xiriirka dadweynaha dahabshiil
doorkanagu waxaa weeye inaan dadka dhallinyarada ah oo wax soo saar kale khaasatan waxqoridda ee leh inaan taageerno si kastaoo ay noogu yimaadaan waxyaalahaan ku taageerno waxaa weeye tan oo maanta dhacday muqadisho book fair waa isbonsor garaynay waxaan u isbonsor garaynay waxaa weeye inay dhallinyarada ayakuna dhiirigeliyaan qoladii toos noogu timaadana waa maalgelinaa waxaa ka mida buugaagta meesha tan lagu gadayo qaar ka mida oo aanan maalgelinnay saddex kun oo u badan dhallinyaro kana kala yimid meelo kala duwan ayaa maalintii saddexaad ka dukaamaysanaya carwada bandhigga buugaagta muqdisho waxay u badan yihiin dhallinyaro qaarkood waa arday dhigata jaamacadaha dugsiyada sare qaarkood waa muruqmaal halkan waxaa yimid dadkaas oo dhammaantooda kuwa dhallinyaro ah waxaa ka muuqda rajo fiican inay ku haminayaan inay soo bandhigaan qoraal wanaagsan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
noocan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastaa joogtaanba waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a muddooyinkii u dambeeyey waxaa jaamacadaha somalilan ka soo baxayay boqolaal dhallinyaro ah oo ka qalin jibinayay qaybaha kala duwan ee ay jaamacadahaasi bixiyaan sidoo kale waxaa taasi barbar socota kororhka xarumaha lagu barto tacliinta sare kuwaasoo qaarkood laga leeyahay dalalka jaarka amaba kuwa dhaca wadamada geeska afrika oo ay hore dhallinyaradan amaba dad kala duwan socdaal ugu tegi jireen si ay waxbarasho uga helaan magaalada boorama oo ay ku yaalaan jaamacado doora ayaa waxaa dhowaan laga yegleelay xarun cusub oo laga leeyahay dalka suudaan wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa fursadaha waxbarasho ee ku duugan xaruntan ka waraystay asad muuse kibaar oo ka mid a barayaasha jaamacaddan mugdooyinkan waxaa ku soo kordhay magaalooyinka waaweyn ee somalilan jaamacadaha laga leeyahay dalalka geeska afrika oo ka furanaya laamo magaalooyinkaasi si dhallinyaradu u helaan waxbarashada digriiga labaad iyo saddexaad ee master iyo b h d jaamacadaha waxaa ka mid a qaar laga leeyahay dalka suudaan oo dhallinyaradu ay u tegi jireen dalkaasi waxaan ka waraystay macalin asad muuse kibaar oo aan weydiiyey waxyaabaha ay soo kordhinayaan jaamacadahani bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa sheekh asad muuse kibaar anigoo ah guddoomiyaha jaamacadda albutana university oo ah jaamacad suudaaniya oo jaamacad weyn oo dalka suudaan ku taalla oo weliba xukuumiyo xukuumadda suudaan ay leedahay waxa weeye jaamacaddani waxay xubin ka tahay ururka jaamacadaha carabta ayay xubin ka tahay majliskooga waxay kaloo xubin ka tahay ururka jaamacadaha afrika waa jaamacad weyn marka faa'iido weyn oo u soo kordhay way somalilan oo imanka ayaan furnay xafiisyada hargeysa iyo boorama burcana dhowaan ayaan rajaynayna inaanu furno insha allah jaamacadda butaano mabaahi loo qabo darteed ayaa keentay in halkan laga furo
haa aad aad baa baahi badan baa loo qabaa weliba high educationka markay noqoto waddankeena dee inta badan digriyada iyo dibloomyada waa la helaa oo waa la bixiyaa jaamacadaha way wada bixiyaan tani laakiin waxay dheertahay waa jaamacaddii u horraysay ee iyadu bixisa mastarta iyo b h d-ga bixisa marka baahi weyn bay dhallinyartu u qabaan waxaan rajaynaynaa inay aqoon badanna kusoo kordhin doonto tayo leh dee shaqa abuurisna ay insha allahu aqoontooda markay kobocdo ay waddanku maalgelin fara badan iyo insha allah qof kastiba uu horumarka uu qayb ka qaadan doono insha allah saasaan rajaynaya dhallinyarada imminka markaa jaamacaddan dhallinyarada rabta inay galaan maxaa shuruuda ee aad ku xidhaysaan shuruudaha lagu xidhaya waxaa ka mid a mastartoo kale shuruudda koowaad waxa weeye qofka inuu digri haysto oo uu ka soo baxay jaamicad uu ka soo baxay shardiga labaad waxa weeye markaa inuu digri haysta u muhiima kolley wuxuu keenayaa shuruud kalena way jirtaayoo lix sawir baynu ka qaadnaa iyo shahaadadiisii originalka ahayd iyo koobi shahaadada sawira ayaanu ka qaadnaa foom baynu ka buuxbuuxinnaa markaa suudaan baynu u dirnaa halkaasaa laga soo rajistar garaynayaa oo aidi kaarkiisa looga soo dirayaa markaa dabadeed waxa weeyaan bugaagtii iyo macallimiintii barofesoradii halkaasay ka imanayaan marka innagu waxaan nahay jaamacadda sidaan odhan karo keliya ee geeska africa ee iyadu go'aan ku gaadhay in ardayga digrii dhiganayo uu master ugu yaraan wax u dhigo ama masterta kuwa dhigaya ay noqdaan macallimiin b i d-ya oo barofesooro waaweyna marka xagga tayada waxaan rajaynaya ina wax badan kusoo kordhin doona insha allah ayaan rajaynaynaa aqoonta laga baran doono ee masterka iyo b h d-ga ee jaamacaddan ay bixin doonto maxaa ka mid a kulley aad bay u fara badan yihiin ilaa soddon faculty way gaarayaan laakiin waxa ugu muhiimsan islamic study ama markaa waxaan la yidhaahdaa daraasaad islaamiya oo af carabi ku bixi doona waxaa ka mid ah shareecada islaamka iyo lowga oo iyadana carabi ku bixi doonta waxaa jirta master iyo b h d lowga oo international low english ku bixi doonta usuululfiqi oo af carabi ku bixi doona iyo luqada carabiga iyo maadooyinka kale ee juqraafiga iyo historyga iyo matista waxaa kaloo dheer master m b a ah waxaa kaloo iyadana jiri doonta luqadda ingilishka oo iyaduna master iyo b h d markaa labadaba leh waxaa kaloo markaa jirta political science and international relations iyo master health service and public health iyo journalism oo ah saxaafadda oo iyaduna master iyo b h d markaa ayay jaamacaddu bixin doontaa waxaa dheer veterinariga oo kale ma garanaysa oo iyaduna dhakhtarka xoolaha oo loo baahan yahay waddanku baahi badan u qabo waxyaabahaasa markaa iyo dhowr wax kaloo fara badan oo iminka aan halkan ku xusi karin ayay bixinaysaa
cilmiga aad ka warramayso ee kala duwan waxaa jira baahiyaad badan oo ay jaamacaddu u baahan tahay waxyaabaha loo baahan yahay yaa daboolaya kolley baahiyaha waxaa ballan qaaday jaamicadda xarunta weyn ee jaamacadda suudaan iyaga ayaa hadday bugaag tahay haddii wixii wax lagu baranayay hadday macallimiin tahay iyagaa wixii tacliin ku saabsan oo dhan iyagaa mas-uuliyaddeeda qaaday innagu laakiin ka farsamo ahaan unbaynu waxaynu nahay maamul farsamo oo arrin ardaydu qorno oon xaggaa u dirno oo macallimiintii dalabno oo macallimiintu yimaadaan oo bugaagtii wixii dalabno marka iyaga ayaa howlahaas oo dhan insha allah baahiyahaas ballan qaaday waana fursad runtii inoo soo kordhay weysaan rajaynayo oo dhallinyartaynu ay ka faa'iidaysan doonaan hadduu allo yidhaahdo fiida ay dhalinyartu wax ku baran doonto intii ayay jaamacaddu ugu tala gashay inay ka qaado ardayga fiida wallaahi waa kolley ee, jaamacadaha lokalka ee mastarta bixi innagaa ka jaban fiida aad bay u jaban tahay oo waxaan ugu talagalnay yani fakaltiyadan iminka aan sheegay marka laga reebo ee, ma garanaysaaye ee, ee, ma- ee, health service iyo public health qaybta caafimaadka iyo marka laga reebo inta kale oo dhan waa ka jabannahay weliba taa naftirkeedanu ka jabannahay laakiin qiimaha aad buu u naasilan yahay waxaa laga yaabaa qofkii inuu semesterkii afar boqol oo doolar uu ku dhigto oo marka waxa weye kun iyo lix boqol oo doolar ayay noqon doontaa oo lacag aad u jaban ardayga dadaalaya dee waxa- waxay kusoo hagaagaysaa bishii boqol doolar baa iskaga bixin karaa fiida marka waana master oo dee aqoontiisa wax badan bay ku kordhinaysaa insha allah waxaan rajaynaa in laga faa'iidaysto arrinta ayada
aad buu mahadsanyahay haashim sheekh cumar good oo wareysanayay Asa- asad muuse kibaar oo ka mid ah barayaasha jaamacad ku taala magaalada boorama laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna dhinacii heesa ayaan jilleecaynaa heesta xawakiin ee telefoonka soo dhaca
dhoof jacayl udaranaa lahayu udaranaa dhoof jacayl udaranaa dhoof jacayl udaranaa lahayu udaranaa dhoof jacayl udaranaa maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay war maha siduu ii dhugsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeyayla maygu dhagay anigu maygu dhagay mayla dhacay mayla dhacay war maha siduu ii dhugsaday ima dhigin dhul shisheeye dhul shisheeyayla dhana ima dhaafine dhuxiyo labdhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhexyaala dhana ima dhaafine dhuxiyo lafdhabartuna wadnahu wadnahu wadnahu dhexyaala waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysa waxaan dhowrayaa weli dhagtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayahayo dhiirana dhankaage waxaan dhuurayaa weli dhagtuna ay sugaysa waxaan dhowrayaa weli dhagtuna ay sugaysa taleefoonka soo dhaca dhayahaydo dhiirana dhankaage dhadhamiyey kalgacal markii ahayd dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhadhamiyey kalgacal markii ahayd dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal Dhaqashada dhaqashada macaan oo la kaqo oo la kaqo salka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waan wali waan rusugayaa dhaqashada dhaqashada macaan oo la kaqo oo la kaqo salka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waan wali waan dhursugayaa dhaxantu igu sugayo dhilkiban xasuusta ilma dhaba ilma dhaba ilma dhabaacmayga tiri
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno codka fanaanada xaawa ken iyo weliba heestaasi aad ah, telefoonka soo dhaca dhaayahayaga waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen haatanna aynu eegna dhinacayo sportiskii iyo weliba jamaal cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno kulamo xiiso badan oo horyaalada kalgadisan ee yurub ayaa la dheelay maalintii shalay ee maalintii kasii horreysay horyaalka dalka ingiriiska ayaa kulankii xiisaha badan ee shalay la wada sugaya waxa uu ahaa kooxaha chelsea iyo arsenal labadan kooxood oo ciyaarar xiiso badan ay ku soo bandhigeen gegada stamford bridge ayaa daqiiqadii loogu talagalay ee sagaashanka daqiiqo waxa ay ku soo dhammaatay goolala'aan eber iyo ebera inkastoo calaamadda roosaha ama guduudka looga taagay ciiryahanka david louis ee naadiga chelsea daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad ha yeeshee naadiga manchester united ayaa guul weyn ka gaartay naadiga everton kadib markii gagadeeda ay ku martigelisay waxaana ay kaga adkaatay afar gooli waxba afarta gool waxaa u kala dheliyey naadiga kubadda cagta manchester united ciiryahanada kale ah antonio valencia oo daqiiqadii afaraad ciyaarta goolka ku furay daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad ayaa goolka labaad waxaa u dheliyay naadiga kubadda cagta united ciyaaryahan henry mkhtarian halka siddeetan iyo sagaalaadna oo ciyaaryahan romelo lukaku uu goolkii saddexaad u dheliyey lukaku waxa uu wataa goolalintiisa naadiga united oo waayadanba uu u dhelinayey waxaana daqiiqadii sagaashanaad rigoore kusoo gebagabeeyey ciyaaryahan anthony marshall naadiga kubadda cagta everton ayaanan wax gool ah dhalinin kulamadii kale ee dhacay maalintii sabtidana waxa ay crystal balace gool iyo waxba guuldaro kala kaloontay naadiga southampton leicester iyo harrisfield town gooli gool ay ku kala baxeen liverpool waxay sidoo kale gooli gool la gashay naadiga burnley newcastle united waxay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga stock city manchester city ayaa lix gooli waxba kaga adkaatay naadiga watford lixda gool saddex ka mid a waxaa dheliyay ciyaaryahan sergio aguero halka saddexda kalena ay kala qabsadeen ciyaaryahanada gabriel jesus raxiim sterlin iyo nicholas otomendi west bromwich albion iyo west ham united eberi eber ayay isla dhaaf waayeen naadiga tanam hasburn waxa ay barbaro eberi eber la gashay naadiga swan city horyaalkaasi waddanka ingiriiska waxaa si wada jira u wada hogaaminaya labada manchester oo man shan kulan ay ciyaareen iska leh min saddex iyo toban dhibcood halka chelsea ay toban dhibcood iska leeday newcastlena sagaal tottenham hotspur ayaa iska leh siddeed dhibcood dhinacayo dalka talyaaniga haddii aynu eegnana naadiga inter milan ayaa guul mar kale ka gaartay horyaalka waddankaasi talyaaniga waxaana ay marti u noqotay naadiga crotone ee waxay kaga adkaatay laba gooli waxba ciyaaryahanada milan skranier iyo evan berisic ayaa labada gooli naadiga kubadda cagta inter milan u dheliyey fiorentina waxay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga bolonya oo ay martigelisay romana saddex gooli waxba waxay dirtay naadiga halles verona saddexdaasi gool laba ka mid a waxaa naadiga roma u dhaliyay ciyaaryahan eden zeko naadiga saswala waxa ay martigelisay naadiga yuventus waxaana ay yuventus ku adkaatay saddex gooli gool ciyaaryahan balo debayla ayaa saddexda gool naadiga kubadda cagta yuventus u dhaliyey milan waxay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga udinese s s c napoli waxa ay dardartay naadiga bonevento waxaana kaga adkaatay lix gool waxba torino iyo zambado barbaro laba gooli laba gool ay isla dhaaf waayeen sbal laba kun saddex iyo toban ayaa la ciyaartay naadiga calyary laba gooli waxba ayaana afka ciidda loo diray spal kieva verona iyo atlanta gooli gool ay isla dhaaf waayeen lazio ayaa waxa ay kaga adkaatay saddex gooli laba gool naadiga genowa beritole naadiga inter waxay la dheeli doontaa naadiga bolonya maalinta ku xigtana kulamo kale ayaa dhici doona horyaalka waxaa si wada jira u wada hogaaminaya napoli yuventus iyo inter waxayna iska leeyihiin min labaiyo toban dhibcood lazio waxay leedahay toban dhibcood milanna sagaal dhibcood ayay iska leedahay dhinacayo dalka spain haddii aynu aadnana naadiga eber waxa ay gool waxba ay dirtay naadiga leganis levente iyo valencia gooli gool ay isla dhaaf waayeen barcelona ayaa guul dirkhiya ka gaartay naadiga khitafe oo ay kaga adkaatay laba gooli gool naadiga barcelona ayaa goolka looga hormaray waxaase u berberay ciyaaryahan denis suarez daqadii labayo lixdanaad halka ciyaaryahankoodii dhowaangalka ahaa ee bowlinho oo u dhaliyay goolkii guusha hesha naadiga kubadda cagta barcelona kaas oo bedel kusoo galay naadiga barcelona waxaa ka dhaawacmay oo ciyaarta laga saaray ciyaaryahanka naadiga kubadda cagtaasi ee dhowaantan ay la soo wareegtay ee osman dembele dembele ayaa dhaawiciisa la sheegay inuu noqon doono mid muddo bilo ah garoomada uga maqnaado naadiga atletico madridna gool iyo waxba waxay kaga adkaatee naadiga malaga naadiga alaves waxa ay martigelisay valerial waxaana lagu suuldaaray saddex gool iyo waxba girona iyo sevilla gool iyo waxba naadiga sevilla ayaa ku awdnoonatay las balmas oo ay martigelisay atletico bilbawno waxay kaga adkaatay gool iyo waxba naadiga real madrid ayaa guul ka gaartay naadiga real sasheedad ay u socdaashay waxaana ciyaartaasi kusoo dhammatay saddex gool iyo gool saddexdaasi gool mid ka mid a waxaa iska dheliyey naadiga royal sociedad ciyaartooydooda halka labada gool kalena ay u kala dheliyaan ciyaaryahanada borha mareal iyo gareth bale naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa horyaalka oo labaiyo toban dhibcood iskale sevilla toban dhibcood ay iska leedahay real sociedad waxay leedahay sagaal dhibcood real madridna sideed dhibcood ay iska leedahay atletico madrid sideed dhibcood ay iska leedahay dhegeystayaal dhinacayo dalkaasi faransiiska haddii aynu aadnana kulan xiisa badan ayaa waxa uu xalay dhex maray kooxaha olombic leon iyo naadiga b s g laba gooli waxba ayay naadiga kubadda cagta b s g ku awoodroonaatay laakiinse arrinta xiisaha badan ee yaabka lahaydna waxay ahayd in labada gool ee naadiga olombic leon looga awoodroonaaday ay labaduba ayaga iska dheliyeen ciyaaryahanadooda marcelo iyo jeremy morel ayaa labada gool ka dheliyey olombic leon kooxdooda ciyaaryahan edinson gafani ayaa daqiiqadii siddeetanaad rigoore ka khasaariyay naadiga b s g dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan haatanna mar kale waxaan jilleecaynaa dhinacii heesaha waa fanaanka najiib alfa iyo heesta go-aan laga gaadho
jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay sana u garabin kii helay go-aan laga gaadhoyagaran jacayl garan waayey kii sugay haddana ka gadooday kuu rabay masana u garabin kii helay go-aan laga gaadhoyagaran dareen gudla waayey waa badan haddana guran waayey xiisaha markuu la gaboobay waayaha go-aan laga gaadhay agaraya dareen gudla waayey waa badan haddana guran waayey xiisaha markuu la gaboobay waayaha go-aan laga gaadhay agaraya go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan go'aan laga gaar laga gaar go'aan laga gaaro yaa garan dadyow laga gaaro yaa garan jacayl laga gaaro yaa garan
waa hagaag dhegaystayaal codka heestaasi go-aan laga gaadhay iyo weliba fanaanka nagiib alfa ayaynu hees ku soo gebagabayn doonaa idaacadayada duurnimo ee halkan si wada jira idinka daadihinayeen ismaaciil xuseen farjari anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo
jacayl dabka gala qalbigu nugul haddana u reeya qamaan gura misana ku gardaadshaa meel maran go-aan laga gaadhoyagaran jacayl dabka gala qalbigu nugul haddana u reeya qamaan gura misana ku gardaadshaa meel maran go-aan laga gaadhoyagaran cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii go-aan laga gaadhoyagaran cashaqa guri taagtay uu dego haddana gogoshiisii caasiye markuu ka gabada xilkiisii go-aan laga gaadhoyagaran laga gaadh go'aan laga gaadho yaa garan badyow laga gaadho yaa garan jacayl laga gaadho yaa garan go'aan laga gaadh laga gaadh go'aan laga gaadho yaa garan badyow laga gaadho yaa garan jacayl laga gaadho yaa